ibrahim maanta waxaa ku soo biira shirka madaxweynaha dalka maraykanka trump oo ka soo degay saaka tobankii barkii garoonka diyaaradaha ee magaalada zurikh ee dalka switzerland taasoo ammaankiisa aad loo adkeeyey waxaana laga cabsi qabay banaanbaxyo waaweyn inay halkaa ka dhacaan dadka waxaa laga joojiyey gawaarida ee halkaa inay la aadaan garoonka diyaaradaha laakiin si si degan ayuu kusoo degay waxaana halkaa looga qaaday helicopter uu kaga degay magaalada davos oo iminka shirka oo ka socda
maalintii labaad ayuu shirka soconayaa ilaa iyo hadda yaa ka hadlay maxaase lagu jeexjeexay ilaa iyo hadda waxaa iminka ku sugan dalka switzerland madax gaaraysa ilaa toddobaatan madax iskugu jirta madaxweyneyaal ra-iisul-wasaarayaal waxaa shirka furay ra-iisul-wasaaraha dalka india waxaa ka hadloo kale ra-iisul-wasaaraha canada waxaa shalay ka hadlay galbihii ra-iisul-wasaaraha dalka jarmalka iyo waxaa kaloo ka hadlay ra-iisul-wasaaraha faransiiska maanta gelinka hore waxaa la sugayaa inay ka hadasho ra-isul wasaaraha ingiriiska oo ayadana soo jeedi doonta khudbadeeda ku saabsan dhaqaalaha adduunka iyo amniga iyo habka la rabo inay u wada shaqeeyaan wadamada reer yurub iyo weliba dunida inteeda kale maadaama ingiriisku ayaa ay ka baxday wadamada reer yurub waxaa shir ka qayb gelaya ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali kheyre waxaan la soconaa inuu la kulmay madaxa hay-adda i m f ta ma jirtaa madax kale uu la kulmay ra-isul wasaaraha dalka soomaaliya xasan cali kheyre wuxuu shirka kula kulmayay madax kala duwan inkasta oo shirka hadalka tooska uusan ku lahayn laakiin waxaa jirta madal ay ku kulmayaan wadamada africa oo looga hadlaya africa iyo nabadda iyo sidii dhaqaalaha africa loo horumarin lahay wasaaraha soomaaliya madax kala duwan wasiiro arrimaha dibadeedka ayuu la hadlay wuxuu la ballansay wasiirka arrimaha xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka maalintii shalay ahaydna wuxuu la kulmay wasaaraha dalka norway erna solberg marka ilaa hadda lama oga waxyaalahay ka wada hadleen laakiin waxaa la sheegayaa in si loo dhaqaaji lahay xiriirka dhow ee soomaaliya iyo norway waxaa kaloo oo la kulmay wasiiro arrimaha dibadda oo kala duwan marka waxaa la sheegayaa in madasha looga hadlayo xagga arrimaha dhaqaalaha iyo nabadda mustaf markaa sanadkan fiirso shirka muxuu uga duwan yahay kuwii sanooyinkii hore dandunay waa su-aal fiican sanadkan wuxuu uga duwan yahay dhaqaalaha adduunka sanadkii hore horumar weyn ayaa laga sameeyey hadday noqon lahayd wadamada shiinaha india iyo maraykanka oo madaxweyne trump oo xooga saaray xagga dhaqaalaha oo dhaqaalaha maraykankana kabax xoog weyn oo ka dhacay shaqa la-aantii aada u yaraatay ayaa laleeyahay waxaa kaloo ugu duwan yahay waa markii ugu horreyda madax intaas gaaraysa toddobaatan madaxweyne ama ra-iisul-wasaarayaal ee shirkaa goobjoog ka yihiin waxaa kaloo ugu duwan yahay madaxweyne trump oo la ogyahay inuu kasoo horjeedo waxyaalaha globalizationka ama caalamiyiinta ayaa shirkan si keliisa ku ogolaada inuu yimaado marka waxaa laga warsugayaa gabagabada shirka oo maalinta beri toolaha jimcaha ou leeyahay waxa uu ka soo jeedin doono inkastoo shalay ay joogeen wasiirada dhaqaalaha iyo maaliyadda ee maraykanka oo la rajeynayo inay jireen jirar lesamela dhigaya sidii dunidan iminka aan aan lagu kala tegin oo ay dhaqaalaho adduunka hal meel u wada socdo bal in gabagabada shirka dunidu ay u jeesato duni ammaan iyo iyo iyo dhaqaale isla simeen ay ku socoto aysan noqon duni kala jeeda oo burbur dhaqaale usoo horseeda waxaana og tahay toban sano ka hor labada kun iyo sideedii in adduunyada ay soo wajahday dhaqaale xumo xoog leh balse iminka laga soo kabtay dhaqaale xumadaas waagii hori jiray